الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحين بإذن الله تعالى شيخ أين كأخري دونا وأين ويدين دونا سؤاله su-aasha ugu horeysa ee aynu ku bilaabaynaa waxay tahay saa-iilkani waxa uu idhi haddii aan dawada indhaha loo isticmaalo ama dhiiqada yare indhaha lagu shubo aan indhaha ku shubo soomkaygi miyay waxyeelaysaa
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxbihi wasalama tasliima kaiira dawada dhibicdhibicda ee indhaha lagu shubaa soomka waxba yeeli mayso waayo inta xalqiga ama cunaha gaadhi karta ee dawadaasi ka midii haddii ay gaadhaba waa wax aada iyo aada u yar oo aan ka badnaan karin biyaha qofku uu ku luqluqdo ama cadayga uu ku cadaydo waxaa afkiisa kaga hadha ee dabeetana candhuufta raaca saasi awgeed qofka dawada dhibcaha indhaha ku shubtay soomkiisu waxba noqon maayo wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxau idhi haddii uu gowsku i xanuuno anigoo sooman oo aan kiniin ku qabto gowskaasi soomkaygi miyuu waxyeelayaa
haddii aanad liqin kiniinka ama muudkiisii soomkaaga waxba noqon maayo waayo gelinta afka la geliyo waxyaabaha soomka jabiya sida biyihii oo kale ama cuntadii oo weliba loo geliyo lilxaaja baahi keentay awgeed sida cuntadii oo la dhadhaminayo ama biyihii dee tusaale ahaan lagu luqluqanayey soomka waxba yeeli maysa mar haddii aanu qofku wixii liqin walihaada baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo tilmaamay qofka soomani inuu u luqluqanayo oo u sandaarsanayo sida qofka aan soomanayn laakiin waxaa loo diidan yahay uu yahay inuu ku xeel dheeraado saxaabadan waxaa ka sugnaatay sida cabdillaahi ibni cabbaas oo kale qofkii dadka cuntada u karinaaya inuu dhadhamin karo cuntadii bal inay milix leedahay iyo in kale tusaale ahaan laakiin ma liqi karo marka dawada haddaanad liqin ama muudkeedii wax ka mida soomkaagu ku jabi maayo inaad afka gelisa oo qura wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxau idhi haddii maalinka ramadaan aan seexdo anigoo sooman oo aan markaa riyoodo biyaha taranku iga yimaadaan soomkaygii miyay waxyeelaysaa
riyada noocaasi soomka waxba yeeli mayso waana biijmaaci alculamaa waa mid ay culimmadu ay isku waafaqsan yihiin markaa soomkaagu jabi maayo waayo waxaasi maha wax ku yimi adiga doonistaada iyo iraadadaada waa wax ka baxsan adiga awooddaada iyo doonistaada markaa soomkaagii waxba ku noqon maayo wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxau idhi haddii qofka lagu lahaa kafaaro ka dhalatay inuu maalin ramadaan xaaskiisii u galmooday oo uu awoodi kari waayey kafaaradaasi ma ka dhacaysaa
maya kafaaradaasi ka dhici mayso waxay ahaanaysaa dayn dushiisa saaran marka uu awoodo ayay waajib ku noqonaysaa inuu bixiyo waxaana u daliilo xadiiska masalada kafaaradaba loo daliishado xadiidu abi hureyra bukhaariyo muslim ba ay wariyeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa markii uu ku yihi kafaaro bixi weliba la soo gaadhay raashinka wuxuu sheegay magaalada madiine labada golood ama labada buuroode hareeraha ka xiga reer ka faqiirsan reerkiisa inaanu jirin markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuma odhan kafaaradu way kaa dhacday mar haddaanad soomna awoodin addoonad xoraysana aanad awoodin raashin aad masaakiin siisana aanad awoodin markii nebiga calayhi salaatu wasalaam raashin loo keenay ayuu raashinkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu siiyey oo ku yidhi kan iskaga bixi kafaaradii marka xadiiskaasi wuxuu daliil u yahay hadduu awoodi waayo kafaaradii ka dhici maysa laakiin waxay ahaanaysaa dayn dushiisa saaran marka uu awoodo inuu bixiyo ayaana waajib ku ah wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxau idhi haddii uu qofku sameeyo maalinta ramadaan galmo xaaraan ah oo qof aan xaaskiisii ahayn uu u galmoodo miyuu kafaaro lagu yeelanaya u la mid noqonayaa qofkii xaaskiisa u galmoodoo kale
jimaac kaste oo qofka xaaraankaa uu ku dambaabayo oo soomka rabadaan xaaraan uga ah ama soomka rabadaan awgii uga xaaraantimoobay ayaa kafaarada waajibinaya marka xaaskiisii haddii uu la mucaamaloodo haddii ay kafaara ku waajibayso haddii uu sinaystana waa min baabi alawlaa weeyi waayo kafaaradu waxa ay ka dhalanaysaa waa ibطaalu asawmi اlwaajib fii shahri ramadaan biاljimaac waa soom ramadaan ku waajibay qofku inuu ku buriyo galmo galmadaasi ama tii marka hore xalaal ahaan jirtay ha noqoto laakiin wakhtigaa uu sameeyey xaaraanta kaa ama mid aslanba xaaraankaa ha noqoto mar walba kafaaradu waa waajib laakiin haddii dee arrintu ay zino tahay zinadiidu axkaam kaloo dheeraadaba yeelanaysa kafaaradaasoo qura loogu joojin maayo oo ciqaabkii zinada ayaa ka ratib maaya oo haddii uu yahay qof aan guur hore aan soo marin boqol jeedal in lagu dhufto ayaa waajiba haddii guur hore uu soo marayna xukunkiisu waa kasii adag oo rajmi baa waajiba in dhagax lagu dilo waa haddii markaa ay sugnaato zinadu ay ku sugnaato biliqraar inuu isagoo arrinkaasi qirte u yahayna qof qiraalkiisa la maqli karo ama ay ku sugnaatay afar markhaati oo raga oo cuduula oo hawshaasoo si dhaba u dhacaysay arkay oo indhaha ku qabtay wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa'ilkanina waxau idhi dabbaashu miyay soomka jebinaysaa
haddii ay qofka biyuhu marinada furan ee jidhka ay ka galeen oo joofka ay u dhaadhaceen markaasuu soomkii jabaya laakiin inuu biyo dhex galay oo qura soomku kaga jabi maayo daldaloolada jidhka dushiisa ku yaalla ee aan indhuhuba aada u qaban ahayn wixii qofka ka gala ama biyo ha noqdaan ama ha noqdaan dareerayaasha kale sida saliiddii iyo subagii iyo kriimkii iyo waxaa la midkaa waxay soomkiisa waxba yeeli maayaan waxaa soomka wax yeelayaa waa manaafidda ama meelaha furan wixii jidhka ka gala ee dabeetana gudaha u dhaadhaca laakiin qofka soomani dabaasha waa inuu iska daayo waayo dabaashu kama liidato sandaarsigii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi markaad sooman tahay ha ku xeel dheeraani ubaaliq fi listinshaaq ilaa an takuuna saa'ima sandaarsiga ku xeel dheerow oo haddaanad soomanayn an haddaad soomantaha ku xeel dheeraani waxaa loo diidayaa dee biyaha ku baxsan karaa marka dabaashuna waaba kasii xoog badan tahayoo inay biyuhu galaan qofka afkiisa ama sanka inay ka galaan dabeetana caloosha ay u dhaadhacaan aad baa looga baqayaa markaa qofka soomani inuu dabaasho maaha wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxau ihi candhuufta adag ee xaakada loo yaqaano miyay soomka waxyeelaysaa haddii uu qofku liqo
horta haddii ay dabadda usoo baxdo dabeetana qofku dib uu celiyo dib uu u liqo candhuuftan caadigaaba ha noqotee soomku uu ka jabaya laakiin inta ay gudaha ku jirto ee aanay dabadda usoo bixin sida saxdaa soomku jabi maayo waayo ma aha wax dabadda kaga yimi qofka waa wax gudaha marka horeba joogay oo dabeetana halkaasuna hore uga sii socday weeye marka candhuuftii oo adkaatay ayuunbay la mid tahay sida raajixaa soomka waxba yeeli mayso soomu ka jabi maayo laakiin qofku waa inuu iska tufo aanu liqin haddii xagga caafimaadka noqoto iyo dee soomka laftiisa oo culimada qaarkood ay leeyihiin soomkii way jebinaysa markaasu uu soomkiisa khilaafka uga saaro oo u ilaashado inuu iska tufo aanu liqin weeye xaakada iyo wixii kale lamida candhuuftu iyadu inta ay gudaha ku jirta dabadda aanay usoo bixin ama ha badnaato ama ha yaraato iyadu soomka waxba yeeli mayso wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik qof weyn oo da ah oo caqligiisii khalkhal ku yimi miyaa lagu leeyahay soom maya qofku haddaanu caqligiisu joogin caqligu sababtu u maqan yahay ama waali ha noqoto ama asaasaqe waxba kuma aanay waajibin oo rufica canhu lqalam qalinkii takaaliifta qof laga kor qaaday weeye markaa soomna kuma waajibin wax soomka bedelka ahina waajib kuma aha wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik saa-iilkanina waxau dhi salaada qiyaamka ama taraawiixda la tukanaayo ra- ragcad kasta oo uu qofku oo cusub markuu laba ragcadood tukado labada ragcadood ee kale ragcadda ugu horaysa miyuu mar walba la imanayaa ducaa listiftaax maya xaggaa salaad qura ayay ka tahay salaatu taraawiix nebiguna calayhi salaatu wasalaam salaatuleilka hal mar ayuunbuu iftitaaxa samayn jiray ducada laha ducaa liftitaax markaa marka koowaadunbuu samaynayaa inta dambena taa hore ayuunbay ku xidhiidhsan tahay la iman maayo markaa ducaa cusub wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik saa-iilkanina waxau dhi salaada qiyaamka ma bannaan tahay inuu imaamkii ka tukiyo dadka musxafka isagoo ka akhrinaya oo aan dhakada ka akhrinayn
haddii la hayo oo meesha uu joogo qof qur-aanka xifdisan musxafka looma baahna haddiise qof qur-aanka xifdisan ee aanu joogin musxafka imaamku waa ka akhrin karaa caaishaba radia allahu canha mawlaheed nin addoon u ahaan jiray ayaa tukan jiray oo musxafka ka akhriyi jiray caaishana radia allahu canha arrinka noocaasi waa ka ogolaatay cid saxaabada ka midoo diidayna ma jirto markaa xaaladaas oo kale dhib ma laha laakiin cid qur-aanka xifdisan hadday meesha joogto in eh, qur-aankii musxaf laga akhriyo ma aha waayo taa sunnayaashii salaada qaar ka mida meesha ka saaraysaa sida qofku inuu eego halka uu ku sujuudayo inuu gacmihiisa isa saaro iyo gacmaha inuu laabta saaro waxaa kaloo arrintaasi ay sababaysaa xarakaad iyo dhaqdhaqaaq aan salaada ka mid ahayn inuu qofku salaada dhexeedii sameeyo marka waxaasoo dhan si looga maarmo haddii qur-aankii la xifdisan yahay waa in dusha laga akhriyo haddaan la xifdisanayn se musxafka waa laga akhrin karaa si aynu sheegnay wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik saa-iilkanina waxau dhi haddii aan imaamka la tukanaayo qiyaamkii salaadii taraawiixda marka uu akhriyo aayad raxmad ka warramaysa may bannaantay inaan ilaahay weydiisto sidoo kale aayad cadaab ka warramaysa inaan ilaahay ka magangalo may bannaantay
nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam idaa mara biaayati raxmati sa'ala allaha araxma waidaa mara biaayati cadaabin tacawada billahi min alcadaab marka uu salaatuleilka tukanayo sidaa saxaabadu ay ka wariyeen ka xudayfa wagayrihi hadduu soo maro u akhriyo aayad raxmad ilaahay lagu xuso ilahay waa weydiisan jiray hadduu soo maro aayad cadaab lagu sheegana ilahay buu ka magan geli jiray marka qofka maamuumkaahina waa la miduun oo kulu maa jaaza lilimaami jaaza lilmaamuumi ilaa maa khasahu daliil wax kastoo loo sharciyeeyey imaamka maamuumkana waa loo sharciyey wixii markaa daliil uu khaas yeelo ee midkoodu ku gaar yeelo mooyaane tanna markaa wax nebiga ama imaamka ku gaar yeelaya ma jiro marka maamuumku markuu maqlo aayaadka cadaabka lagu sheegay ilahay waa ka magan geli karaa aayaadka raxmadda ilaahay lagu sheegayna ilaahay subxana wa tacala waa weydiisan karaa wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik saa-iilkanina waxau dhi ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay inuu qur-aanka soo dejiyey habeenka leylatulqadriga sidoo kale waxaynu ogsoonnahay qur-aanku inuu soo degay isagoo hal mar aan ahayn ee laakiin kala duduwanaa oo wakhtiyo badan uu socday markaa sidee la isku waafajinayaa in hal habeen la soo dejiyey iyo inuu wakhtiyo kala duduwan uu soo kala degay
ilaahay wuxuu sheegay qur-aanka inuu ramadaan soo dejiyey shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan iyo ina anzalnaahu fii leylati lqadr nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ilaahay inuu soo dejiyey toddobiyo labaatanka ramadaan oo kutubtii hore laftoodu ramadaan bay soo degi jireen qur-aankuna ramadaan buu soo degay weliba toddobiyo labaatankii ramadaan culimmadu waxay ku leeyihiin masalada macnaheeda laba qowl qowlkaad wuxuu leeyahay qur-aankaa ramadaan soo degay ama leylatulqadri soo degay macnaheedu waxa weeye soo degistiisaa bilaabantay oo markii u horreysay qur-aan soo dego ayaa ahayd ramadaan leylatulqadri ahayd ee maaha macnuhu qur-aanka oo dhan baa ramadaan soo wada degay waayo alqur'aanu nazla munajaman qur-aanku si kala dambaysa ayuu u soo degay oo waa kuwa kufaartu yidhi se ilaahay uu sheegay lowlaa unzila calayhi alqur'aanu jumlata waaxida qur-aanka miyaa hal mar lagu soo wada dejiyo ilaahay subxaana wa tacaala waa u jawaabo muu odhan hal mar baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey muu odhan ilahay wuxu uhi kadalika linuhabita bihi fu'aadaka waratalnaahu tartiila sidaasaanu usoo dejinay qur-aanka isagoo kala dambeeyo marba qaybi ay soo degtay si aanu qalbigaaga u sugno waanaanu tartiilinayoo sidaa markaa miyirka ah ee kala dambaynta ayaan qur-aanka aan usoo dejinay culimada qaarna waxay leeyihiin qur-aanka ila samaai dunya baa loo soo dejiyey ramadaan iyo leylat lqadr isagoo oo dhan kadibna halka ayaa laga soo tafaariqay marka marnaba macnuhu ma aha qur-aanka oo dhan ayaa malaku jibriil isagoo oo sida leylatulqadri uu nebi maxamed u keenay marnaba macnuu saasi maaha labadaa macnuu bay culimadu sheegaan ama samaa dunya baa loo soo dejiyo halkaasaa laga soo tafaariqeeyey ama soo degista qur-aanka leylatulqadri bilaabantay weliba taa dambe ayaad moodaa wallahu aclam inay xoog badan tahay in qur-aanku soo degistiisu inay bilaabantay habeenkaa leylatulqadriga ee aanu macnuhu ahayn habeenkaasaa la soo wada dejiyey samaa dunya baa loo soo dejiyey ama ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa habeenkaa lagu soo wada dejiyey wallahu aclam jasaak allahu khayran wbaarak allahu fiik saa-iilkanina waxa uu dhi imaamku marka uu ducaynayo ducada qunuudka witriga uu nebiga sala allahu calayhi wasalam uu ku salliyo ma aamiin baan odhanayaa mise nebigaan ku sallinayaa wax dhibi kuma jira inaad aamiin tidhaahdo waayo waa duco nebiga calayhi salaatu wasalaam uu duceeyey waa min jumlati adducaa oo ilaahay buu subxana wa tacaala rasuulka u weydiiyey ammaan ilaahay xagga sare uu ka ammaano oo raxmadda ilaahayna koobsanaysa marka ducada rasuulka calayhi salaatu wasalaam si loogu aqbalo inaad aamiin tidhaahdo wax ku jiraa ma jiraan wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik saa-iilkanina waxau ihi markaan sujuudaayo ma waxaan horaysiinayaa gacmahayga mise jilbaha ayaan horaysiinayaa
wax xadiisa oo saxiixa oo labada kala horraysiinaya kusoo arooray ma jiro axaadiista kusoo aroortay qaarkood ay sheegayaan in jilbaha la horraysiiyo sida xadiidka waa'il ibnu xujr iyo axaadiista tilmaamaysa in gacmaha la horraysiiyo sida xadiidu abi hurayra iyo xadiidu cabdillahi bni cumar kulluhaa waa daciifa waa axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaa walihaada laka alkhiyaar ama lugaha horraysiyo jilbaha hordhig ama gacmaha hordhig adiga ayaa ikhtiyaar kale wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik saa-iilkanina waxau ihi haddii aan ka soo xajiyo maal xaaraan ah xaajkaygu ma ansaxayaa
haddii aan xajka ku tago xoolo xaaraana xajku ma ansaxaya labay kale yihiin acmaasha xajka ee qofka muslimka ahi uu gudanaayo iyo wasiilada waddada uu usii maray laba arrimood bay kale yihiin marka haddii qofku xajkii si saxa uu guto oo arkaantii xajka iyo waajibaadkii xajka uu la yimaado laakiin gaadiidka meesha uu ku gaadhay uu yahay tusaalaan gaadiid xaaraana ama sahayda uu qaatay ay tahay sahay xaaraana wixii safarka u suurtogeliyey uu xaaraan yahay lama odhan karo xajkiisu waa baatil xajkiisu waa saxiix waxa uu la mid yahay un tusaalaan ku siinayaae kaba aad soo xaday haddaad masaajidka ku timaada ka war salaaddii masaajidka aad ku tukatay eed si saxa u tukatay baatil baa mise waa saxiix amaba se gaadhibaad qofka ka xaday ama waad ka soo xoogtay gaadhi baad masaajidka ku timi masaajidka baad salaad ku tukatay salaaddiina si saxa ayaad u tukatay salaadaad waa salaad saxiixa wey mar haddaad si saxa u tukatay arrinkan kale aad samaysana dembigiisa ayaad leedahay waana laba arrimood oo kala go'i kara oo midna uu xaaraan yahay baatila midna uu yahay xaq saxiixa laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xajka qofka loogu dembi dhaafaya inuu yahay xajka mabruurka ah waalxaju lmabruur laysa lahu jazaa ila aljanna man xaja falam yarfut walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowmi waladatu ummuh xajka mabruurka oo xajka aan dembi dhexdiisa la samayn ama dembi aanu la xidhiidhin abaalmarin kale mala janno mooyaane qofka xajiye dembi iska ilaaliya ilaahay baa u dembi dhaafo wuxuu soo noqday isagoo dembiyada kaa siduu kaa maalintii u dhashay marka waxaa dhici karta arrinkaasi inuu ajarkii xajka gubo faralka ha kaa dhacee oo in qabuulkii xagga ajarka meesha uu ka saaro xajkii haba noqday mid mujzia oo kaa guday faralka uu kaaga dhacay walihaada waxaynu leenahay qofka muslimka ahi hadduu ilaahay u cibaadaysanayo cibaadada ama xaj ha noqoto ama salaad ha noqoto ama wax kale ha noqoto waa inuu xaaraanta iska ilaaliyo oo uu isa sifeeyo xataa waa inuu toobad keeno waayo dembigu wuxuu sababi karaa cibaadadii aad ku daashay ajarkeedii inuu gubto cibaadadaasi ay noqoto cibaado aanad ajar ka helin wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik saa-iilkanina waxa u idhi haddii uu qofku cuno cunto uu sameeyey qof gaal ii miyuu ku dembaabayaa
maya waacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilu lakum qur-aankaaba sheegaya iska dhaaf wuxuu kariye waxay gowracaanba xalaalidana buu hi ilaahay kufaartii ahlulkitaabka ahaa haddaanu ahayn wuxuu hilib iyo waxaasna gaalka sameeyey noocu doonayaba gaalaha ka ahaadee cunista aad cunto ku dambaabi maysa weelka gaalada ayuunbaa nebigu calayhi salaatu salaam uu tilmaamay weel kale haddii la helayo in la iska daayo haddii weel kale la waayana in la iska xalo taa lafteeda culimmadu waxay yidhaahdeen in la iska xalaa waajib ma aha yanaa weel kale iyadoo la helayo kooda in lagu cunaano xaaraan maaha halka ugu sarraysa ay gaadhaysaa waa makruuhun weelkooda in wax lagu cunaa inay makruuh noqoto waa haddaan najaaso lagu hubin ayaa weelkooda in wax lagu cunaayo makruuh tahay haddii najaaso lagu hubo se dee najaaso in la cunaa qofka uma banaana wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik saa-iilkanina waxa u ihi qofka muslimka ma u bannaan tahay inuu barto diimaha kale sida diinta yahuudda iyo diinta kristanka la laa yajuusu lahu dalika qof muslima uma banaana inuu bartay iska daya xataa inuu akriyo oo kutubtaasi waxa weeyaan uu akriyo waayo diimahaasi waa diimo mansuukha oo meesha ka baxay oo hadda aan shaqaynahayn ilaahayna aan diin looga dhigan karin oo qofku aanu ilaahay ku caabudi jirin mid hore u haystay iyo mid kala toona maalintii ilaahay nebi maxamed uu soo diray ayaa diin horeo jirtay oo dhami meesha ay ka baxday oo ilaahay subxana watacaala waa ka yidhi fi lqur'aani alkariim waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa fi laakhirati min alkhaasiriin qofka islaamka midaan ahayn diin ka dhigta laga aqbali maayo aakhirana kuwa khasaaray ayuu ka midi ina addiina cinda allahi alislaam diin ilaahay agtiisa waa islaamnimo wey diin kale ilaahay subxana watacaala ma ogola nebi maxamedna wuxuu yidhi sida imaamu axmed uu wariyey maa min yahuudiyin walaa nasraaniin yasmacu bi uma laa yu'minu bi ilaa dakhala naar mid kastoo yahuudiya ama kiristaana oo maqlay nebi maxamed ilaahay inuu soo diray oon rumayni naartuu gelaya laga yeeli maayo anigu kiristaan baan ahayo injiil baan haystaa ama yahuudi baan ahay oo towraad baan haystaa laga aqbali maayo oo laga yeeli maayo ilaahay wuxuu dadka oo dhan ku amray inay muslimiin noqdaan yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutuna ilaa antum muslimuun dadka oo dhan inay islaamnimo un markaa ilaahay diin uga dhigtaan oo taa ay ku dhintaan buu ilaahay subxana wa tacaala uu amray qul ya ahl اkitaabi tacaalw ilى kalimati sawaءi baynana wa baynakum anlaa nacbuda ilا اllah wala nushrika bih walaa ytakida bacduna bacda arbaaba min duni اllah fain tawalw faquluu shhaduu bana muslimuun ahlukitaabkii la odhan maa iyagu diin bay haystaane iska daayo dada kaluun islaamka ugu yeedha ilaahay wuxuu yidhi waxaad tidhahdaa ahlulkitaaba waa yuhuud iyo kiristaan u kaalaya kelmad wa kalimatu atawxiid ashahaadatayn qofku uu ku islaamayo u kaalaya taasoo inoo dhaxayso aanaan idinka sheeganayn oo idinkan aan idinku yeedhayno u kaalaya tawxiid iyo ilahay inaynaan u shariik yeelin oo barhkeen barhka kale ilaahay aanu ka dhigan intaa idinku ugu yeedha hadday diidaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waxaad ku tidhaahdaan markhaati ka had anagu muslimiin baana oo ictazuu biislaamikum wa diinikum diintiina muujista oo sharaf inay idin tahay ictiqaada oo sheegana oo iyagu inay diintii diidayaanay idinku keenin niyad jab iyo haziima qalbiya xagga qalbiga inaad ka jabtaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yuhuudda oo ahaa kuwa kitaab hore haystay diinta islaamka ayuu ugu yeedhay inankii dhalinyarta ahaa ee rasuulku uu booqday isagoo xanuunsanaya sida bukhaari uu wariyey ee markuu diinta ugu yeedhay aabbihii eegay siduu uu la tashanayoo kale aabihii uu yihi aic abqasim abulqaasim adeec nebigu wuxuu ka soo baxay isagoo leh alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar ilaahay baa ammaaniya mahad bal alaha naar ka badbaadiyey hadduu yuhuudinimo ku dhiman lahaa naar ayuu geli lah waa kufaar haddaanay islaamin yuhuud iyo kiristaan iyo kuwa kaleba lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiin ilahay baa kufaar ku sheegay kuwa ahlulkitaabka ee yuhuuda ee kiristaana kuwa mushrikiina inta aanay nebi maxamed rumayn waxa kaley doonayaan baa haystaane waa kuwa kufaar horta taa waa in la fahmo in badan oo muslimiinta ka mida arrinta noocaasiyo jaahilka ah oo aada moodaaba inay ama ay muuqataaba inay aaminsan yihiin kiristaanku inay diin saxa haystaan oo yuhuuddu ay haystaan oo ay muslimiinta u la mid yihiin oo markaa garab dhigaayo diintii islaamka diimaha kale ee jiri jirae mansuukha ah ee meesha laga saaray arrinta noocaasi waa kufri iyo gaalnimo qofka ictiqaada yuhuudinimadu inay tahay diin sax oo ilaahay lagu caabudi karo ama kiristaannimadu inay tahay diin sax oo ilaahay lagu caabudi karo markuu ilaahay nebi maxamed soo diray dabadi hada min nawaaqid اlislaam wa mubطilaat اliimaan waxyaabaha islaamnimada buriya iimaankana meesha ka saara ee arrinta noocaasi ay ka mid tahay ta kale iyadoo marka horeba diin mansuukha ahayd oo allihii soo dejiye uu nasakho meesha uu ka saaray haddana badaluha wagayaruha way bedeleen oo doorin bay ku sameeyeen waxna waa ku dare waxna waa ka saareen waana taxriifiyeen oo waa leexiyeen yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi ilahay baa qur-aanka ku sheegay inay taxriif iyo leexin ay sameeyeen walihaada baan xataa waxa iyago waxa kutubtooda ku qoran ama ay sheegaan aan loo nisbayn karin nebiyadii ilaahay uu soo diray nabigu alayh salaau wasalaam wuxu xadiu can bani israiil walaa xaraj waa waa la odhan karaa wixii ay sheegeen waa la odhan karaa waxaasaa towraad ku qoran ama injiil ku qoran laakiin laa yusadaqu walaa yukadab diintii ilaahay uu soo dejiye mansuuq ahayd inay ka mid tahayna lama qiraayo lamana beeninayo waxaa dhici karta wix iyagu ay ku dareen inay ka mid tahay waxaa kaloo dhici karta diintii ilaahay nebigaa kusoo dejiye mansuuq ahayd inay ka mid tahay baa dhici karta qofka muslimkaahi inuu akriyo looma ogola waayo wux allaale iyo wuxuu uga baahan yahay baan jirinba ilaahay kitaabkan qur-aanka wuxuu ku sifeeyey uhi wamuhayminan calayh waa mid meesha ka saaray kutubtii hore oo intii kutubtii hore ku taallay iyo dheeraadba uu ku yaalo maxaad uga baahan tahay bible aad akhrisato ama se aad daraasayso waa albaab fitnoo qofku uu isku furaayo imaamu axmed wuxuu wariyey nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu arkay cumar ibnu khaaab radi allahu canh oo hayo warqad ka mida towraad nabigu calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad buu arrintaasi uga cadhooday waxaanuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam cumar ibnu khadaab faray inuu faraha ka qaado waxaanu ihi waladii nafsii biyadii low kaana muusa xayan lamaa wasicahu ila itibaaci ilaahay baan ku dhaartaye cid kala daaya nebi muuse hadduu noolaan la maanta aniga inuu i raaco nebinimo uu ii dabagalo oo shareecadayda uu ku camalfalo mooyaane wax kale uma banaanaate marka arrinka noocaasi mid bannaan ma aha qofka muslimkaa inuu kutubtaasi inuu akhriyo maanta dad baa jira dadka muslimiintaa fitno la doonaya dadka muslimiintaa si ay diintooda uga fitneeyaan waxa ay ku furaan albaabada sharka oo dhan waxaanay dadka muslimiinta ku caadifad iyo xamaasad geliyaan kuna beerlaxawsadaan kalimaad shaydaaniya oo ay ka mid tahay inay yidhahdaan qof xore noqo oo wax walba akrinaayo towraad akhri injiil akhri falsafada akhri balaa cilmulkalaamka akhri balaayo dhan akhri qof xore noqo wax walba akrinaayo albaabadii sharkay kugu furayaan adiguna waxaad is leedahay way ku xoreynayaan xor waa tahay laakiin waxaad xor u tahay wixii ilaahay uu ku ogol yahay waxaanu ilaahay ku ogolayn xor uma tido dee addoon ilaahay baa tahay cabdun lilaahi baa tahay wixii naftaada dhibaya ama diintaada dhibayana xor uma tiid mana jiro mabda odhanayo qofku wax walba xor ha u noqdo diin odhanaysa ama mabda odhanayo xataa gaalada ay daba nashlaynayaan wax walba qofku xor inuu u noqdo miyay ogolyiin inaguma marka diintana laynaga fitnaynayo layna leeyahy xoroobi macnaheedu waa addoonnimada ilaah iyo islaamnimada iyo iimaanka iyo diinta ka xorow maxaa qofka muslimkee maanta maraykan jooga ama yurub jooga xor uu ugu ahaan waayo aadaankiisa uu salaada u eedaamaya in dabadda laga maqlo ninka muslimkee maraykan ama yurub jooga muxuu xor ugu ahaan waaye afar dumaroo u diiwaan gashan inuu guursado muxuu xor ugu ahaan waaye xorriyadda sheegayaan meeday way iska hadlayaan inaad diinta ka xorowdo xaqaad ka xorowdo ayay doonayaan baatil ayaanay kula doonayaan kuwa ha dhegaysanin dantaada ayaa ku jirta wixii iimaankaaga islaamnimadaada diintaada kaa fitnayn kara inaad iska ilaaliso albaabadiisa aada iska xidho wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxau idhi qur-aanka in la wada bartaa ma waajiba
qofka muslimkaahi qur-aanka horta inta uu ku tukanayo dee salaaddu ay kaga xidhan tahay inuu bartaa waajib bay ku tahay cilmiga farducaynka ku ah ilaa isagu uu barto faralkiisu aanu ka dhac ahayn ee qur-aanka ku sugan inuu bartaana waajib bay ku tahay maa cadaa dalika intaa wixii ka soo hadhay waa fardu kifaaya ummadda in ugu filani haddii ay barato inta kale faralka uu ka dhacayo hase haatee arrinta ha ka eegin oo qura qiyaaskaaga iyo miisaankaagu faralnimo iyo sunanimo qura yaanu noqonin qur-aanka barashadiisu waa arrin aada u qiimo badan cilmi oo dhan ayaa ku jira qur-aanka waa hadalkii ilaahay fadliga barashada qur-aanku ay leedahay waa garanayna nabigu wuxu uhi khayruku man tacallama alqur'aana wacallama dadka ka u khayr badan baad noqonaysa haddaad qur-aanka barato weliba dadkana aada sii barto marka xagga faralnimadoo qura ha ka eegina waxaad ka eegtaa faa'iidooyinka iyo midhaha adduun iyo aakhiraba kuugu jira barashada qur-aanka iyo xifdigiisa iyo tafsiirkiisa oo aada barato intaba wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxau idhi qofka in loo bixiyo magaca caadil ma bannaan tahay
caadil in loo bixiyo wax dhibaatii kuma jirto mar haddaan looga jeedin cadaaladiisu waa cadaaladdii ilaahay oo kale ee uu iska yahay magac markaa calam ah oo sifaba aanay la socona dee qofka calaamadun u ah amaba loo jeedo dee qofkani waa caadil oo waa qof cadaalad sameeya cadaaladda intii bani aadamka awooddooda ku sinayd ee sife iyaga u noqon karaysay wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxau idhi ilmaha yar in timaha uu ku dhashay laga wada xiiraa ma waajiba mise waa sunne se haddii laga xiiri waayo ma wax dhibaataa bay ku leedahay sidoo kale inamada iyo habluhu miyay wada wadaagaan xukunkaas
in laga xiiro wax dhibaatii kuma jirto nabigu calayhi salaatu wasalaam arrinka noocaasiya waa sheegay oo wuxuu yidhi maruu ka warramayay ilmaha yara dhashay wayumaatu canhu alada alada waa timahaasi ku yaalla waa timahaas ayaa laga xiiraya inay ilmaha yar markaa dhib ku yihiin inay kusii yaallaana waa xadiidku waa tilmaamaya oo ada ayuu ku magacaabay marka in laga xiiraa waa sunne haddii laga xiiri waayona lagu dembaabi maayo laakiin in laga xiiro ayaa sunno ah hablaha iyo inamaduna sida saxiixa arrintaasi waa ka siman yihin oo nebigu calayhi salaatu wasalaam muu kala qaadin madaahibta qaar oo sida xanaabiladoo kale oo le xadiisku wuxuu ku gaaryahay inamada oo habluhu soo geli maayaan waa jiraan laakiin sidaasi ayaa cumuumka xadiisku uu tusinaya wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxau idhi masaajidda in meherka lagu qabto ma wax fadliya oo gooniyabaa ku soo arooray
in masaajidada in meherka masaajidada lagu qabto xadiid baa ku soo arooray uu tirmidi warinaayo xadiidkaasi oo odhanaya aclinu nikaaxa wajcaluuhu fi lmasaajid guurka dadka ogeysiiya oo si qarsoon yaan u dhicina ugu yaraan dee markhaatiyaal ha ogaadaan dadka oge haddii ay kasii bataanna waa kasii fiicanta masaajidadana waxa weeyaan ku qabta lakiin xadiidku waa xadiid daciifa weeye nebiga calayhi salatu salaam kama sugnaan jumhuur lculamaa waxay dhan waa sunne in meherku masaajidada uu ka dhaco iyagoo xadiiskaa daciifkaa daliishanaya isla markaana le dee masaajidkuna baraka ayuu leeyahy laakiin sida saxiixa ah mar hadduu xadiisku daciif yahay meherkii masaajidka waa lagu qaban karaa laakiin sunno ma aha oo masaajidka haddii lagu qabto macnuu maaha ajar baa laga helaya qabashada masaajidka lagu qabtay aan laga helahayn marka lagu qabto dheelada iyo guryaha arrinta barakaduna albarakatu min allahi subxana wa tacaala barakadu xagga ilaahay bay ka timaadaa in meherka lagu qabto masaajidku barako gaara uu leeyahayna daliil tusinaya ma hayno masaajidadu barako waa leeyihin laakiin barakadoodu waa inta adiladu ay sheegtay barakadu waa in lagu tukado waa in qur-aan lagu akhristo waa in ilaahay lagu xuso waa in cilmiga lagu barto laakiin barakaa in gidaarada masaajidka la masaxdo ama hawlaha adduunya guurku uu ka mid yahay lala yimaado la yidhaahdo marka halkaa lagu qabto waa barakoobaya taasi wax daliilo ay leedahay ma jirto waxaa kaloon intaa raacinaya masaajidadu axkaam gaara bay leeyihiin oo marka meherada lagu qabanaya ay tahay in la ilaaliyo axkaamta waxaa ka mid a dadku markay masaajidka soo galaan waa inaan iska farfadhiisan ay tukadaan salaada taxiyatulmasjidka la yidhaahdo waa xaqa masaajidka oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi idaa dakala axadukum almasjida falaa yajlis xataa yarkaca rakcatayn midkiin masaajidka markuu galay yaanu fadhiisan ilaa laba ragcadood u tukanay kaasi waa mid qofkii iska soo galay masaajidka iska fadhiistay masaajidka xaqiisii meel buu kaga dhacay arrinka labaad masaajidada dhexooda lama ogola buuq iyo rafcu sawt bilaa xaajati in kor loo dhawaaqa masaajidka dhexdiisa xaajo la-aan nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu maqlay sawaxan masaajida ka baxayo wuxuu ihi iyaakum wahashaati laswaaq buuqa suuqa inay masaajidka la timaadaan waan idinka digaya cumar ibnu khadaab markuu arkay laba nin oo masaajidka nebiga dhex fadhiyo sheekaysanaya oo codkooda la maqlaayo dhawaaqoodu xoogay kor uu yahay nin buu u diru uhi igu yadh markii labadii nin ay u yimaadeen wuxu uhi min ayna antumaa xaggaad ka timaadeen qaala min aaa'if reer aa'if baanu nahay bay dhahay qaala low antuma min ahli lmadiina la wjactukumaa darban tarfacaani aswaatakumaa fii masjidi rasuuli illah haddaad reer madiine ahaan lahaydeen waan idin karbaashi labaan idin garaaci lahaa bui cumar waan idin edbin lahaa oo reer madiine mas'alada waa ka dheragsan yihin iyagu inaan masaajidka kor loo dhawaaqi karin dhexdiisa reer daaif waa dhici kartaa inay ka qarsoonto markaa taasaan idinku saamaxay inaad reer daaiftiin oo meel kale aad ka timaadeene waa idin garaaci lahaa haddaad reer madiine ahaan lahaydeen marka sacab la garaaco isaga hadalkiisa badaa iyo buuq waxaas oo dhan lama ogola fi lmasjid ta kale qofku inuu u yimaado masaajidka ma aha adduunyo awgeed oo qofka masaajidka adduunyo un u yimi oo niyo kale wanaagsan aan lahayn qofkaasi niyadiisu aad iyo aad bay xun tahay qofka meherka gebigiisaba u imanaaya lacagaad ka soo heshisa dhalinyarta boobto oo kale qaar banor masaajidada dhexdooda ku dagaalamaya oo lacag yar kala jiid kala jiidjiidanaya oo akhlaaqiyaadkoodu heerkaasi uu gaadhay marka masaajidada waa in aad iyo aad loo xaq dhowro cuntada iyo wixii ku daadan kare masaajidka nadaafadiisa waxyeeli kare laftiisana lafteedana in laga ilaaliyo wey oo haddii xataa wax la cabiyo biyo iyo waxaasi aan la dhaafin marka waxay masale kusoo ururtay meherkii masaajidka waa lagu qaban karaa sunno ajar laga helayo maaha masaajidka haddii lagu qabto iyo haddii lagu qabto guriga iyo haddii hudheelka lagu qabto wax ajaroo ay isdheer yihiin ma jirto waxaa laga soo reebi karaa uun haddii meelaha kale marka lagu qabto macsiya ay meherkii iyo guurkii ay raacayso masaajidka haddii la geeyo macsiyadaa laga badbaadayo markaasoo kalaa la odhan karaa waaba waajib ama waa sunne ajarna waa laga helaya arrinkaasi aynu tilmaanay sababtii laakiin marka ay isku mid un yihiin xagga macsiyada iyo macsiya la-aanta waa isku mid uun oo ajar dheeraad oo masaajidka laga helayaa ma jirto masaajidka xaqiisa iyo xurmadiisana waa in la ilaaliyo wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik saa-iilkanina waxau idhi gabadhii aan mehersanayay haddaan ku heshiino meher ah inaan konton kitaab masaajid dhigo miyuu meherkaasi mid ansaxaya noqonayaa
meherku waa inuu noqdo wax maalah ama manfaco waa inuu noqdo manfacadu dee waxay noqon kartaa inaad ku heshiisaan dukaan ay leedahay inaad laba sannadood u hayso ood uga shaqayso ama inaad adhigeeda u raacdo waa manfaca taasi xoolamaadsiina dee waa manfaco oo ninkii reer madiyana ee nebiyullaahi muuse inantiisa u guuriyeyba dee meherkii manfaca ayuu ka dhigay inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayn calaa an taajuranii amaaniya xijaj waxaan doonaya labadan hablood mid kamida inaan kuu guuriyo meherkuna waa maxay sideed sanadood inaad ajiir ii noqoto caamilood ii shaqayso xoolaha dee aad ka shaqayso odaygii weynaawo ka talax gabay dee dumarna aanay hawshooda qaadi karin maalkuna waa wax allaala dee wixii wax lagu iibsan karo ee wax sharcan lagu bedelan karaa maal la yidhaahdaa marka labadaasi ayaa meherka gala meherkuna waa waxa ninku gabadha uu ku xalaashanayo se nebigu uhi ina xaqa shuruudi an tuufuu bi ma istaxlaltum bihi lfuruuj ilaahayna caiya ayuu ku tilmaamay iyo nexla iyo waatu nisaa saduqaatihina nexla dumarkiisa iyo meherkooda isagoo caiya ah wax la siinaayo waxbaa ujra ayuu ilaahay ku tilmaamay oo wax lagaga bedelanayo wey marka musxaf la geeyo masaajidka gabadhu meherkeedii inay ka dhigto maaha meherkii in la qaaliyeeyana maaha waxaan gabadha iyadoo xoba aan u goynaha in laga dhigana maaha wax maalo waa inuu noqdo ama manfaco ah haddiise masaaxif ay ka dhigto konton musxaf oo masaajidka la geynaayo dee kontonka musxaf lacag baa gelaysa waxaa laga yaaba dee musxafkiiba hal doolar inuu iyo waa konton doolar kontonkaas markaa dee konton doolar oo kale oo meher ay u qaadato ay sadaqadaysatay bay noqonaysaayo meher ahaan waa u ansaxaysaa wallahu aclam
jasaak allahu khayran wbaarak allahu fiik saa-iilkanina waxa uhi gabadh ayaan guursaday marka uur bay lahayd buu yidhi manaan ogeyn uur ay si xaaraana u qaaday manaan ogeyn buu yidhi waxaan ogaaday meherka kadib waanan asturay ilaa uu ilmihii gaadhay toban sanno toban sanno kadib ayaan tilmaamay inaanaan ilmaha dhalin iyadii markii la weydiiyena way qirtay marka ilmahaasi ma igu abtirsanayaa sidoo kale may dhexlaya haddii aan dhinto adaaba sheegay inaad dhal hadana ma igu abtirsanaya ad leeda soo cajiib maa waay waxaynu leenahay gabadha nin u mehersan ee xaaskiisiiya ilmaha ay dhasho oo ay ku dhasho waktulimkaan muddo ay ku dhali karto asalku waxa weeye inuu ninkaa ilmihiisii yahay ama ha tidhaahdo iyadoo horaan u sitay ama ha tidhaahdo adigaa dhalay warkeedaasi socon maayo nebigu wuxuu uhi sida saxaynka ku taalla alwaladu lilfiraash oo macnihiisu uu yahay ilmaha ninka xaaskiisu ay dhasho ama addoontiisu ay dhasho waa ilmihiisa hadduu mid kale yimaado uu yidhaahdo anaa ka sinaystay oo kan adigumaa dhalin oo xataa gabadha lafteeduna ay qirto ay tidhaahdo waa runtii oo aduu ninkaygiibaa tahay laakiin adigumaa dhalin kaa kalaa dhalay waxaasoo dhan warkooda la dhegaysan maayo walilcaahiri alxajaru buuhi nebigu alayh isalatu slam kii sinaystay xataa haddii ay dhacday faramadhnaan baa la diraya ilmaha waxaa iskale ninka xaaskiisu ay dhashay amaba se addoontiisu ay dhashay laakiin waktulimkaan ay ku dhashay waktulimkaanka maxaynu uga jeednaa waa in ilmahaasi uu ku dhashay marka laga soo bilaabo markay xaaskiisa noqotay ama addoontiisa ay noqotay ugu yaraan lix bilood lix bilood ilmo wuu ku dhalan karaa maalintii loo meheriyey ama kulankoodu uu suurtoobay meherka dabadii ila hadday kala maqan yihiin oo laba wadan ay kala joogaan oo kulankooduba aanu suurtoobin meherkoo quri waxba tari maayee lix bilood markay ka soo wareegaan ilmaha dhasho isaga ayaa leh oo ilmuhu lix bilood waa ku dhalan karaa qur-aankuna arrinta noocaasi waa ishaaro waa tilmaamo ilaahay subxana wa tacaala wuxu uhi waxamlu wafisaalu halaaثuuna shahra muddada caloosha lagu sidayo iyo muddada la nuujinayo ee naaska lagaga daynayo waa soddon bilood soddonkaa bilood waxaad ka jirtaa afar iyo labaatan nuujinta ah oo aayadda kale ay tilmaamtay wاlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawleyni kaamileyn hooyooyinku awlaadooda ama ubadkooda laba sannood oo dhamaystiran bay nuujinayaan buui ilahay laba sannood waa afar iyo labaatan bilood marka soddonkii bilood marka afar iyo labaatan laga jaro maxaa soo hadhay xamligii maxaa u hadhay lix bilood baa u hadhay aayaddaasi ayaa saxaabada sida cali bin abi aalib iyo ay u daliishadeen in ilmuhu lix bilood uu ku dhalan karo sagaal biloodna waa haalibka waa siday u badan tahay inta u badan ee la arkay se culimmadu sheegaan waa afar sannadood ilmuhu caloolu ku jiri karo oo haddii gabadhiisii muddada ay kala maqnaayeene ay dee meel kale fog oo kala joogeen afar sannadood iyo wax ka yari ay ka soo wareegeen muddadaa gudaheeda ilmaha ay ku dhashana isaga ayaa leh oo hadduu idhaahdo laba saddex sannadood baanu kala maqnayne ilmaha ay dhashay dee xaggey ka keentay waxaa la leeyahay afar sannadood wixii ku siman ilmaha ay dhashaa waa ilmahaagii wey afar sannadood ka badan idinkoo kala maqnaa hadday ilma dhasho markaasuu war kala imanaya oo afar sannadood ilma caloosha waa ku jiri karaa daxaak ibnu musaaxim afar sannadood bay hooyaday caloosha igu siday buui anoo ilkaloo qosliyan oon soo dhashay dhagdhagtahaye xataa aibadan ama ibigan markaa xadiidka ee casriga laftiisa waa sheega maraykanka laftiisa ayay ka dhacday gabadh weliba dhakhtar lagu mutaabacaynayo oo arrinkeeda lagula socday oo muddo sanawaada ilma caloosha waxa weeyaan ku siday marka mar haddii waktiga ay suurtowdo ilmuhu inuu ilmahaagii yahay ilmahay ku dhashay waa ilmahaagii wey haddaad diiddo oo aad tidhaahdo iyadoo xaaskaagii dhashay muddadaa inuu adiga xaggaaga ka yimi ay suurtowdana uu ku dhashay haddaad tidhaahdo ilmahaygii maaha ee zina ayay ku keentay qaadif baad noqonaysa mid gabadhii qadfi licaan wax la idhaahdo ayuunbaad xadulqadfi iskaga badbaadin karta oo suuratu nuur ilaahay uu kaga warramay haddii kalena licaanka aad diiddana waa xadulqadfi ayaa lagugu dhufanayaa taasi waa tahay waxaa timi ilmahani xaaskaagii baa dhashay laakiin muddada uu ku dhashayba muddo aanay suurtoobin inuu noqdo ilma adigu aad dhashay oo gabadhan tusaale ahaan markaad saragteen ee xaaskaaga ay noqotay muddada ka soo wareegtay lix bilood iyadoo ay ka yar tahay ayay gabadhii dhashay suurtagal maaha inuu ilmahaagi noqdo kaas ilma nikaax sharci oo saxa kuugu dhashay inuu noqdaa ma suurtowdo kaa waxa waajib kugu ah inaad iska anfido oo ad sheegto adigu inaan dhalin inaad qarisaano ma banaana ood ilmaha si aad isugu abtiriso waayo abtirsiinta axkaam baa ka dhalanaysa nasabka dhaxal baa ka dhalanaya inuu hablahaagii iyo dumarkaagii kale maxram u noqdo ayaa ka dhalanaysa oo axkaam aan sugnayn ayaad beentaasi aad samaysay aad ku sugtay bay noqonaysa marka inaad sheegto wey guurka laftiisii waxay noqonaysaa ama heerka laftiisii haddii dee gabadha rajo aad kasii damacsan tahay in lagu celiyo waayo gabadh uur la oo ciddo ku jirta ayaad guursatay gabadh id ciddo ku jirtana meher qaban maayo marka kolley masaladu dee tafaasiishaasi ayay u baahan tahay oo iskama odhan karo uu ninku toddoba bilood ama lix bilood markaan qabiba ilma dhasho ilmahana anigu maan dhalin oo iyadaaba sheegto iyada sheegisteedii waxba laga soo qaadi maayo waxaa la eegayaa uun ma suurtowdaa ilmahani inuu ilmahaagii noqdo mise ma suurto hadday suurtoodo waa ilmahaagii haddaad diidan tahay gabadhii baad zine ku sheegtay licaan baa kuu yaalla haddii kale xadulqadfi baa kuu yaalla ilmahana licaanun baad iskaga reebi kartaa waa kugu dhegayo waa kugu nabay guurka ama nikaaxa sharciga ayaa kugu nabay wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkani waxa uu ihi in badan sheekh waxaan kaa maqlay macsiyadu in ay nicamkii uu qofku haystay ay meesha ka saarayso haddii aan toobad keeno nicmadii may soo noqonaysaa ama nicamkii may soo noqonayaan
towbaddu waxay ka mid tahay cibaadaadka waaweyn ilaahayna addoonka uu ku jeclaado in allaha yuxibu altawaabiina wa yuxibu lmutatahiriin waxaanuu sheegay ilaahay subxana wa tacaala towbadda in falaax lagu gaadho guul yacanaa qofku waxa fiicana uu doonayo towbadkeenka inuu ku helayo watuubuu ila llahi jamiican ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun ilaahay u towbadkeena mu'miniinay si aad u liibaantaan waxaad jeceshihiin si aad u heshaan waxaad dhibsanaysaanna si aad uga badbaadaan marka haddaad towbad keento towbadda biidni illaahi tacaala towbadaaduna ay noqoto towbad saxoo shuruuddeedii dhammaystiratay waxa wanaagsane aad doonaysa kaa maqan waad ku heli doontaa waxa xun aad dhibsanaysana waad kaga badbaadi doontaa wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxa uhi waxaa jira nin beeraha ilaaliya si uu shimbiraha uga ilaaliyo inay midhihii cunaan ninkaasi oo lacag ku qaataa shaqadaasi uu qabanayo marka wax kale ma qabta bay yidhaahdeene beertii unbuu wax ku akhriyaa aanaanu garanaynin kadibna shimbiruhu iyagunbaa iska yaaca isagoon wax kale usoo qaadanin
sida muuqato kaasi waa sixiroole wey shimbiraha ayuu sixrayaa oo sixiruu ku kaxaynaya ama marka horeba waxaanan shimbiraba ahayna jin isaguu laso la soo heshiiye uhi beeraha soo weerara markaan kisteenna ama inteenna yari inooga qaadana la saayiloo iskaga taga awoodda dheeraadka isagu uu leeyahay waa maxay isagu uu kaga celinaayo shimbiraha beeraha ee dadka kale aanay lahayn saasay u muuqata wallahu aclam marka lafiina ha u dambaabina oo sixiroolayaal hala mucaamaloonina oo heshiisiya hala gelina ila sixirkii inaad ku caawisa bay noqonaysaa ilaahay subxaana watacaala barya inuu idinka kaxeeyo sidaas oo kale dee sababtiina la yimaado oo tacab sameeya oo gala oo beerihiina shimbiraha ka ceshada inay beertu inay shimbirtu beerta cunto ayaa ku dhaanta inuu dembigu diintaada cuno wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxau idhi haddii aan qorroto dilo xukunkeedu waa maxay
qorotadu hadday tahay mid mu'di oo dhib leh sida tan goodaadada la idhaahoo kale ee halista badan dee waa la dili karaa waxay la xukumtaa un shantii xayawaan ee dhibaatada lahaa ee rasuulku uu sheegay meeshii lagu arkaba xaramkiiyo meel xaram ka baxsan bay lagu dilaayo haddii aanay dhib lahayn lama dili karo oo xayawaanaadka ilaahay u abuuray xikmad buu u abuuray in la iska dilo sabab la-aanna ma banaana oo naha nabiyu calayh الsalaatu wasalaam an yutakada maa fiihi ruuxun garada rasuulku wuxuu diiday wax nafi ay ku jirto in laga dhigo hadafka ama meesha lagu shiishtamayo ee la ysugu dhoog dhiganaayo rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu diiday marka dilkii kalena waa la mid waa qoratada noocan la yidhaahdo alwasaq inagoo aan wasakada u naqaano ee abraska ah qof baras ku dhacay oo kale diirkeedu uu eeg yahay ee guryaha ku nool taa nebigu calayhi salaatu wasalaam in la dilo ayuu amray qofka dilana ajar weyn buu u ballan qaada waxaanay ka mid tahay xayawaanka mu'diga oo dhib ayay leedahay dhibkeeda waxaa ka mid a xayawaan saama wey oo hadduu ku dhex dhinto caano ama biyo ama sharaab kaleba oo la cabo waa dadka caba waa ku dhimanayaan waxay sheegaan oo kutubta ku qoran inay milixda aada u jeceshahay oo weliba candhuufteedana ay ku tufto iyadoo af bannaan haddii ay hesho dabeetana candhuufteedaasina sun ay tahay dadka waxyeelaynaysa marka taa iyada si gaar ayay shareecadu u sheegtay in la dilo kuwii dhiblana adiladaa guud bay soo gelayaan wixii aan wasakada ahayn dhibna aan lahayn in la dilo maaha wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxau uhi waa maxay xukunka ay leedahay qof dumari inay macalimad u noqoto rag ajnebika ah
haddii cilmigeeda loo baahan yahay oo cilmigeedii ragga aan laga helahayn cilmiga gabadhu ay la gaarka tahay raggu waa ka baran karaan saxaabiyaadkiiba xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka xifdiyeen sa umahaatu muminiin oo caaisha hormood u ahayd u ahayd waa laga baran jiray waa loo soo doonan jiray laakiin waxaa loo baahan yahay awalan horta baahidaasi waa inay jirto marlabaadka oo nin dee kaalintaa buuxinaya waa inaanu jirin marlabaadka waa in fitno laga aamin yahay inay iyadu fitnowdo ama raggu ku fitnoobaan ama la ysku fitnoobo waa in laga aamin yahay oo haddii la hubo inay meesha fitna ka dhacayso macsiyo ama loo badinaayo ma banaana arrinka kale waa inay gabadhu tahay gabadh xijaaban oo ragga ka qarsoon dumarkaa saxaabadaa min waraai xaal iyadoo sitaaradii udhaxayso ama teed u dhaxeeyo ayaa xadiiska ay saxaabadu ay ka baran jireen ikhtilaad waa inaanu jirin oo gabadha iyo raggaas ajanabiga kalaahi waa inaan isdhexgelin haddii raggii ay dhex gelayso oo markay doontaa iska dhex fadhiisanayso albaabkii maray ka soo wada gelayaan maray ka wada baxayaan taasina waa ikhtilaad uma banaana almuhim dad muslimiina baynu ahay shareecayna xukumtaa danteenna iyo maslaxadeennu ay ku jirto waa inaynu aqoon u yeelanno waxaynan waxaynaan garanayno culimada aynu weydiinno saasoo kale waa inaynu ku camalfalo diinteennu ayna xidho wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxau ihi waa maxay xukunka ay leedahay sheekooyinka maaweelada caruurta loo bixiyey ee ay dhici karto inaanay ahaynba qaar jira in laga sheekeeyo iyo in buugaag laga qoro xukunkeedu waa maxay allahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxau idhi tobanka dambe ee bisha ramadaan waxaa la tukadaa taraawiix iyo qiyaam xagga dambe laga tukado inaan jamciyo oon labadaba tukadaa may bannaan tahay
waxay ku xidhantahay masaladaasi salaatuleilku miyay leedahay xad go-an sida saxdaa salaatuleilku ma lahaa xad go-an tirada qofku habeenkii uu tukan karo ayuu tukanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi salaatu leyli mathnaa mathna waidaa khashiya axadukum subxa falyarkaca rakca salaad salaada habeenku waa laba laba yaani laba marka la tukado waa la salaamo naqsanaya ilaa goorma wadi karaa qofku ilaa waaga berigiisa uu ka baqayo waaga berigiisa maruu ka baqo ragcadaa tukada buuhi rasuulku witri ama tiro kala dhiman uga dhigtaa salaadii uu habeenkii soo tukanayay culimada qaarkoodna arrintaa itifaaq baabay kusoo raraan sida sheikhulislaam ibnu taymiya wa kadalika alqaadi ciyaad raximah llahu tacaala mar haddii ay sidaasi tahay qofku inuu salaatuleylka koob iyo toban ragcadood ka badiya ama saddex iyo toban ragcadood waa bannaan tahay salaatuleylkana in hurdo loo dhexaysiiyaa mid shareecadu diiday maaha oo intaa tukato habeenka qeybtiisa hore ayaa qeybta dambe haddii aad kacdana aada tukan kartaa salaatuleyl kale laba witri ayuunbaan la ogolayn dee xagga hore witrigii aada raacisay xagga dambe bilaa witri baad ka dhigaysa salaatuleylka witri in lagu khatimaana waajib maaha muslim wuxuu saxiixiisa ku wariyey rasuulku laba ragcadood inuu ku khatimay in markaa iyada oo salaatuleyl la tukaday haddana salaatuleyl kale la tukan karana saxaabada waa ka sugnaato ibnu cabaas waa ka yidhi haddii uu witrigii tukaday oo dabeetana habeenkii haddana xaggii dambe uu doonay inuu tukado mar labaad ragcad ha tukado tii hore shafci ka dhigto witrigii meesha ka saarta kadibna salaatuleyl kale ha iska tukado macaa witri wadata masalada aan u daliishanaya maaha masalada ku saabsan witrigii hore meesha ma laga saari karo sida saxdi waxa weeye meesha lagama saari karo salaada dambebaa bilaa witri laga dhigaya masaladaan u daliishanaya waxay tahay qofku isagoo salaatuleyl hore u tukaday in ibnu cabaas tilmaamaya haddana salaatuleyl dambe inuu tukan karo marka wax dhibaatii kuma jirta adoo taraawiixdii imaamka la tukaday haddana inaad salaad kale oo tahajud aada usoo kacdo tahajudku wax kale maa waa salaad salaatuleyla oo hurdo dabadeed la tukanayo oo tahajada macnaheedu waa qaama bacda nawmin hurdo dabadeed buu kacay u weeyaan macnuhu marka waa salaatuleylkii uun oo inta la seexday loo soo kacay oo la tukanayo marka arrintaasi wax dhibaataa ma laha bidcana laguma tilmaami karo wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxau ihi inanta habro wadaagtay dhashay ma ii bannaanta inaan guursado
kamid maaha dumarka xaaraanta kaa ah almuxaramaat min anisa hooyadeed baaba xalaal ku ah iyada maxaad malaynaysa marka muxaramaadkii kuma jirto waad guursan karta tayna tayna abtigaa dhalay tayna adeerkaa rumi dhalay ta habarwadaagtaa ay dhashay tayna abtidaa ay dhashay kuma jirto dumarka xaaraanta kaa ah ee maxramka kuwa wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxau ihi dayn ayaa la igu lahaa ciddii igu lahaydna waanu isweynay sidaan ku helaana way adag tahay maxaan samaynayaa haddaad weyday haddaad weyday oo aada ka quusatay xoolahaas waad u sadaqadayn kartaa sadaqad baad u bixin kartaa iyadoo niyadu ay tahay inay isagii gaadho intaa dabadeed hadduu yimaadana waad u sheegi hadduu sadaqada aqbalo waa sax haddii kalena xoolihiisi uu kugu leeyahay wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik su-aashana qof dumar ayaa soo qortay waxay tidhi nin ayuu xidhiidh naga dhexeeyaa ninkaasi xidhiidhku naga dhexeeyaa dhabiga ma aha bay tihi xidhiidhkaasi waxaanuu siiyaa lacag lacagta umana sheego inaanuu xidhiidhku dhabiga ahayn anoo niyaddiisa ilaalinaya marka lacagtaan ka qaadanaya xaaraan bayay noqonaysaa
allahu lmustacaan hadday kaa dhabtoo niyadiisa aada ilaalinayso maad khiyaamaysan niyadiisa ilaalinteedu waxay ku jirtaa inaad runta u sheegto oo aanad lugoyn waktina aanad ka qaadin waxa isagana fitno ku noqon karaa aadna fitno kugu noqon karoo xidhiidh beenbeena maad samayseen waxaan ku leeya ilaahay subxana wa tacaala ka baq nimaanay kaa dhab ahayn inaad guursato hala sheekaysanin oo ajanabi kaa ah oo kolley aan ogsoona alkhuduuc fi lqowliya waxna inay raacayaan hadal dabacsanaya inaad kula hadasho ilaahayna wuxuu yidhi falaa takhdacna bilqowl fayamaca aladii fii qalbihi marad arrinka arrin iska gebagabee oo warkiisa iska soo xidh mar haddaad khiyaamada noocaasiiyo waday xoolihiisiina u celi xaq buu uleeyay inaad u celiso xoolihiisiina u celi waayo wuxuu kuu siinaayey guur buu kaa damacsanaa guurkiina waxaad sheegtay inaanad adigu uba jeedinba oo warkiisu aanu runba ka ahayn marka ujeeddadu kuu siinaayey mar haddaanay jirin xoolihiisii xaq buu yeelanayaa xoolihiisa inuu isagu iska daayo mooyaane waa inaad u celiso arrinka noocaasiina ka toobadkeen towbaddana waxaa ka mid ah inaad faraha ka qaaddo wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik saa-iilkanina waxa uhi waa maxay xukumka hasaawaha gaar ahaan bisha ramadaan
bisha rabadaan qofka muslimka ahi taxafud iyo isilaalin waa inuu sameeyo oo dumarka markaa gaarahaan markuu soomaya la hadalkooda xataa guur xalaalaba ha kala hadlaye waa inuu iska daayo waayo rafadka oo nebigu uu ihi falaa yarfud walaa yafsuq waxaa ka mid ah hadalka dumarka hadalka dumarka ku saabsan ee hordhax u noqon kara mucaamalada ninka iyo gabadha waxa weyaan dhex marta waxaa sababi karta qofkii in xaaladiisu ay isbedesho oo dee wixii soomka jabinayeyba uu ka yimaado marka xataa haddii guur uu kaa dhab yahay maalinka rabadaan iska daayo oo iska ilaali habeenkiise haddii guur uu kaa dhab yahay oo uu kaa soo go-ay gabadha inaad guursato wixii arrinka guurka un ku saabsan xuduuddiisa markaa aan ka baxsanayn haddii aad kala hadasho dembi noqon mayso wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik saa-iilkanina waxa uu ihi ma lagu dikriyi karaa iyadoo ajar laga doonayo astaamaha ilaahay leeyahay ama sifaadka ilaahay
sida in la yidhaahdo waxaynu sheegnay markaynu ka hadlaynay hamaraatu dikri illaahi subxana wa tacaala xuska ilaahay midhaha laga helo in waxaa ilaahay lagu xusayaa uu noqdo hadal dhammaystiran oo faa'iideynaya macno qofkan maqlaya uu fahmi karo oo meel hadalkii lagu joojin kara ah markaa tusaale ahaan haddaad tidhaahdo allahu akbar dee ilaahay subxana wa tacaala sifadiisii weynida ayaad sheegtay waana dikri oo waa hadal dhammaystiran haddaad tidhaahdo waxa weeyaan allahu samiicun caliim ama allahu raxmaan raxiim waa dikri dikriguba waa in ilaahay magacyadiisa lagu sheegiyo sifaadkiisa laakiin sida loogu sheegaya waa inay noqoto si macno dhammaystiran faa'iideynaysa oo haddaad tidhaahdo waxa weeyaan tusaale ahaan sifadii oo qura aad sheegto oo aad tidhaahdo maalan raxma raxma ama samcun samcun waxaasoo quri dikri noqon maayo way wax macno faa'iideynaya ma aha wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik saa-iilkanina waxa uu ihi waxaan ciyaaraa kubadda cagta mushaharna welibana waan ku qaataa markaa mushaharkaan ku qaadanaya maxaaraan buu noqonayaa
waxa lagu qaato kubadda ama mushahara loo bixiyo ama mushqaad kalebaa loo bixiye maal xalaala maaha waayo waa maal bilaa ciwado weeye waa xoolo xaqdarro lagu qaatay wax lagu bedeshayna aani jirin halkaasoo or orday haraggaa yaro la neefeeyey buu ayuu ereriyey muxuu soo kordhiyey diin muxuu kusoo kordhiyay adduunyase muxuu kusoo kordhiyey laa shay waa xoolo bilaa muqaabil la qaadanayo soo gelaya qowlka ilaahay uu yidhi walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaail xoolihiina xaqdarro ha ku cunina oo ha ku kala qaadanina marka magaca la doonayaba ha loo bixiye waxaa qofku kubad uu ciyaaray uu ku qaadanaya xoolo xalaala maaha wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik saa-iilkuna waxau idhi haddii uu masaajidka loo waqfiyo dhul bannaan in la kireeyaa ma bannaan tahay
haddii masaajidka loo kiraynayo oo wixii ka soo baxa masaajidka lagu celinaayo waa la kirayn karaa oo dee masaajidkii baa looga faa'iideynaya wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik su-aasha ugu dambaysa aynu kusoo gebagabaynaynaa waxa weeyaan saa-iilkani waxau idhi waxaan ahay arday cilmiga ku cusub oo cilmiga sharciga barashadiisa ku cusub maxaad iigu nasteexayn lahayd sidoo kale xifdigayga maxaa kor u qaadaya
waxaan kugula talin lahaa marka koobaad cilmiga barashadiisa inaad ku dadaasho adigoo niyadaada sax ka dhigaaya oo niyeysanaya inaad jahliga iska fogeyso oad cilmiga naftaada ku hagaajiso dadka kalena jahliga aada cilmigaaga kaga biiso oo cilmigaaga dadka kalena aad ku saxdo ilaahay diintiisa aad ugu nusrayso cilmiga maalinba inta aad barato ku camal fal ilaahay baa subxana wa tacaala kuu barakaynaya o inta kaa maqanna kuu fududaynaya xifdigaagana ilaahay baa subxana wa tacaala xoogeynaya ku dadaal inaad yeelato macallin caqiidadiisa iyo manhajkiisu uu sax yahay oo uu yahay caqiidadii iyo wadadii nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo saxaabada iska ilaali ahlulbidaca iyo asxaab alkhuraafaat inaad cilmi u doonato haulaa yukharibuuna calayka diinaka caqiidaday kaa fasahaadinayaan diintaadana way kaa kharibayaan macallinkaaga ixtiraam oo xaqiisa aada u ilaali suu isaguna kuugu hagar baxo sidaasoo kale cilmigaagana ilaahay subxana wa tacaala uu kuugu barakeeyo xifdiga waxyaabaha xoojiya aacada ilahay ilahay inaad adeecdo oo aad toosnaato ayaa kow ka ah macsiyaduna xifdiga way baabiisaa oo qofka maskaxdiisa iyo qalbigiisaba barakada ayay ka qaadaa waxaa ka mid a saasoo kale adducaa ilaahay subxana wa tacaala inaad barido ood xifdi iyo fahm labadaba aada weydiisato waxaa saasoo kale ka mida dariiqat lxifdi inay sax kuu noqoto xifdigu wuxuu u baahan yahay nidaam iyo qorsha iyo takhdiid buu u baahan yahay waa inaad kala tashato macallinkaaga iyo kibaaru alabati alcilm oo arrintaasi kaaga horeeyey oo aqoon u leh ma aha sida ay kula muuqato un inaad waxu xifdido waxyaabaha markaa xifdiga caawiya waxaa ka mida waxyaabaha macaan qofkii aanay dhibaato kale aanay ku keenahayn waxyaabaha xaamidka ama dhanaanino qofka xifdigiisa hoos bay u dhigaan sida culimada markaa mujaribiintahay iyo atibada ama dhakhaatiirtuba ay sheegeen ilaahay baan weydiisanaya dhammaanteen ba inuu inawaafajiyo cilmi naafica iyo camal saalixa inuu inoo dembi dhaafo innaga iyo waalidiinti waalidiinteen iyo muslimiinta dhammaantoodba wasala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira